maxkamad ku taala dalka Holland ayaa khamiistii shalay saddex nin ku heshay dembi dilwadareed ah kadib markii ay ku lug yeesheen soo rididii diyaaraddii MH17 ee Malaysia Airlines taas oo ku burburtay bariga Ukraine laba kun afar iyo tobankii waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ay gaarayso laba boqol sagaa laba boqol sagaashan iyo sideed ruux warbixintan waxaa soo diray Henry Ridwell waxaana soo jeedinaya Jacfar Kukai duulimaadka mh toddoba-iyo toban ee malaysian airlines ayaa lasoo riday juulaay toddoba-iyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii berihii hore ee dagaalkii u dhexeeyey gooni ugoosadka uu ruushku taageero iyo ciidamada ukraine qaybo ka mida gantaalka uu ruushku sameeyey ee lagu garaacay diyaaradda boing toddoba toddoba toddoba ayaa la helay dacwad ogayaasha ayaa sheegay in laga riday dhulka ay gacanta ku hayaan mucaaradka maxkamadayntu waxay bilaabatay bishii maarso sanadkii labada kun iyo labaatankii saddex qof oo xubno ka ah ciidamada gooni ugoosadka donetski la yidhaahdo ayaa lagu helay dembi ah dilwadareed iyagoo soo iibiyey gantaalaha b u k ee ruushka ee loo adeegsaday weerarkan waxay kale yihiin igor girkin korneyl hore oo ka tirsan adeega amniga federaalka ee ruushka ku-xigeenkiisa sergey dibeniski iyo weliba muwaadin ukraine u dhashay oo la yidhaahdo lonid kharkenko waa kan hendrik stinhos garsooraha hogaaminaya maxkamadayntan waxa ay ka wada shaqeeyeen eedeymo la xiriira dil dad badan loo geystay kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso laba boqol sagaashan iyo sideed ruux ehelada dhibanayaashan ayaa xukunkan ku diirsaday sidaa ay sheegayso marine oprine oo ah hooyada dhashay dhibane ka mida dadkii diyaaraddaasi ku geeriyooday oo lagu magacaabo jack obrine waxaan dareemayaa in geedi socodku uu soo dhammaaday wuxuuna ahaa mid cadaalada oo si taxadar leh u socday eedaysanaha afaraad oleg bulatov ayaa lagu waayey dhammaan eedaha ragga la xukumay midkoodna ma joogin maxkamadda waxaa loo malaynayaa in ay ku sugan yihiin ruushka moskona waa ay diiday inay soo gacangeliso waa kan merik dehon oo ka tirsan jaamacadda amsterdam inkastoo aanay suurtagal ahayn in xabsiga loo dhaadhiciyo dhowaanaha taasi micnaheedu maaha inay dib ugu dhacayso inta uu isbeddel ku imanayo nidaamka ruushka ka taliya waxaa laga yaabaa inaan hadda wixii ka dambeeya la ilaalin karin ma jiro mid ka mida ragga dembiga lagu helay oo toos loogu eedeeyey in uu riday gantaalka dacwadoogayaasha ayaa sheegay in hubka b u k iyo ridayaashiisuba ay ka yimaadeen saldhig military oo uu ruushku leeyahay waxaana dib loogu celiyey halkaasi kadib markii diyaaradda la soo riday garsoorayaashu waxay dhegaysteen caddaymaha wadahadal dhex maray dadka la soo eedeeyey oo la duubay caddaymaha baarista casriga ah iyo weliba goobta oo garsoorayaashu waxay dhegaysteen caddaymaha wadahadal dhex maray tuhmanayaasha oo la duubay caddaymaha baarista casriga ah ee goobta iyo dib u dhiska lagu sameeyey safarkii gantaalka ee uu ku maray ruushka iyo ukraine oo laga soo wada ururiyey muuqaallo baraha bulshada lagu faafiyey ruushku waa uu diiday inuu ku lug leeyahay arrintan wuxuuna si isdaba jooga u soo jeediyey sheegashooyin been abuura oo ay ku jiraan in ukraine ay soo riday diyaaradda maxkamadaynta ayaa laga yaabaa inay xoogaan nafisa siisay ehelada dhibanayaasha laakiin xanuunku weli waa mid taagan waalidiintan ayaa ku waayey weerarka wiilkooda brace fredricks oo saddex iyo labaatan jir ah iyo saaxiibadiis daisy o'heles oo labaatan jira waxaan mararka qaar is idhaahdaa suurtagal ma aha inay dhinteen markaan waddooyinka marayno oo aan ku arko gabar timo madow amaba wiil koofisita waxaan is idhaahdaa ilaahow iyagay ka dhig qareennada ayaa sheegay in xukunka khamiista uu saameyn doono maxkamadayn kale oo ka socota maxkamadda yurub ee xuquuqda aadanaha iyadoo la eegayo taageerada dowladda ruushka ee gooni ugoosadka ukraine iyo kaalinta ay ku leedahay soo ridista diyaaradda m h toddoba iyo toban
mahadsaned jacfar kuukaay oo nala socodsiinayay warbixintii henry ridwell